qabashada khilka guddoomiyaha golaha shacabka waxaa u soo istaagay kow iyo toban musharax waxaase ka hor intaysan doorashadu bilaabin ka tanasulay xildhibaan aadan maxamed nuur aadan madoobe wareegga koobaad waxaa ku tartamay toban musharax iyadoo wareegga ay ka soo baxeen afar musharax wareegga labaad si loogu gudbaahina waxaa markana tanasulay laba musharax oo sheeganay ka hareen qaybta labaad ee wareegga ugu dambayntiina waxaa isku soo haray xildhibaan maxamed murtashi cabdiraxmaan iyo xildhibaan ibraahim isxaaq yarow doorashadu ahayd mid adag howlka doorashada ka socotay xodxodasho badan iyo olol la xiriira guusha doorashada natiijadu waxay noqotay in doorashada uu ku soo baxay xildhibaan maxamed murtashi cabdiraxmaan sida uu ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo ka ahna kusimaha guddoomiyaha cabdiwali sheekh ibraahim muudey laba boqol iyo lixdan iyo shan ayaa codaysay madaxi ibraahim isaaq yarow wuxuu helay boqol toban iyo sideed mudane maxamed mursal cabdiraxmaan wuxuu helay boqol afartan iyo toddobo waxaa ku guulaystay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal cabdiraxmaan ibraahim isxaaq yar oo lagu guulaysta doorashada ayaa u hambeliyey guddoonka cusub ee baarlamaanka soomaal uu yeeshay isagoo hoosta ka xariiq oo la shaqayn doono guddoomiye maxamed murtashi cabdiraxmaan
mudane guddoomiye mudanayaal ugu horeyn waxaa sharafii ah inaan hortiina ugu hambaliyeeyo guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliyeed ee la doortay loo doortay walaalkay mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan musharaxa laga guulaystay ibraahim isaaq yarow ayaa hadal uu ku sheeganaya mid kafsala ka hor sheega golaha shacabka kaasi oo ahaa in odayaasha hogaamiye dalka ay u bateen dhanka musharaxa ka soo horjeeda taasoo keentay in natiijada dhankiisa ay ahaa weyso waana kalsooni weyn baan qabaa kaftankaygu wuxuu yahay tartankan waa runtii meesha aan soo gaarnay waad arkaysaan odayaashii iyo muxuu ahaa familkii ciddii madaxda u ahaydna halkay muxuu aha iskugu tageen waad arkaysiin laakiin waxaan leeyahay hadda haddaad dhexdhexaad ka ahaan lahaydeen muxuu ahaa isbeddelka iyo rajada ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxay wixii aan ugu talagalay inaan ku kordhiyo maxamed murtashi cabdiraxmaan guddoomiyaha la doortay golaha shacabka oo ka hor hadla munaasha wuxuu sheegay inay tahay mas-uuliyad adag xilka maanta loo doortay wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu ka dhabayn doono ballanqaadkiisi siyaasadeed la xiriiray hogaanka golaha shacabka waxaa aad waxaad igu aaminteen mas-uuliyad culus oo aad u ballaaran una baahan in aad loo ilaaliyo gudashadeeda adigana waxa aan ballan qaadaya in mas-uuliyaddaasi aan u gudto sidaa aad iigu aaminteen gudashada mas-uuliyadda qaran ee aad ii doorateen waxa aan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan guddoomiyaha cusub ee la doortay maxamed murtashi cabdiraxmaan ayaa buuxin doona kursigii dhowaan uu baneeyey guddoomiye hore baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari labaiyo tobankii abriil kaasoo ku baxay khilaaf siyaasadeed oo ka dhex dhashay hay-adaha dowladda cabdulqaadir okey v o a muqdisho